gudoomiyaha degmada boosaaso injineer cabdifitaax maxamed cusmaan iyo madax ka socotay hay-adda u n h c r iyo n r c ayaa magaalada boosaaso si wada jir ah uga dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo afartan iyo afar guri oo ay ka faa-iideysan doonaan dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka magaaladaasi dhagaxdhigga dhismaha guryahan ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada boosaaso mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha u n h c r iyo n r c iyo qaar ka mid ah bulshada degmada gudoomiyaha degmada boosaaso injineer cabdifitaax maxamed cusmaan ayaa ka warbixiyey ujeedka iyo muhiimadda mashruucan guryaha loogu dhisayo dadka danyarta ah runaaantii uga mahad celilaynaa u n h c r iyo wasaaradda arrimaha gudaha mashruuca kan ballaaran oo ay qayb weyn ka yihiin in dadkii deganaa buushashka iyo guryaha markaasaan ku habboonayn ee markaas duruuftu dejisay in laga saaro oo dad deegaan ah oo guryo iyo dhul iyagu leeyihiin la dejiyo kameeyar ahaan inta aanu xafiiska nimid siyaasaddii ahayd in dadkaas loo dhiso hal qol waxaan ku bedelnay in laba qol loo dhiso maadaama shacabka soomaaliyeed ama faamiliga qoyska soomaaliyeed ay runtii ka badan yihiin shan qof iyo wixii ka badan ay yihiin marka hal qolna uusan ku filnaan karin insha allah waxaan rajaynaynaa qorshahakan siduu u hurgalay inaan ku sii socodsiinno oo aan ka sii badinno meeshii labada qol ahayd si markaas faamiligu ay guri fiican ay ku noolaadaan ay u helaan run ahaantii sida uu sheegay ninkan odayga ah oo ka mida dadka degan xaafadda oo ka faa'iidaystay ahna maamulaha iskoolka halkan aan ka dhisnay uu sheegay inay wax badan kaga raysteen waxaan rajaynaya insha allahu tacaala dad isaga la mida oo xaafaddan soo degi doona iyaguna insha allah inay ka soo bixi doonaan guryahii deganaayeen oo buushashka ah iyo guryaha kan ay leeyihiin oo deegaanka ah oo waxbarashadii leh caafimaadkii leh isboortiskii leh suuqii leh wax kasta oo adeeg bulshada ah u dhammaystireen inuu kusoo biiri doono insha allah guryahan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan afartan iyo afar qoys kuwaasi oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari